xukuumaddayda hadafkeedu waxa uu yahay inaan ka shaqayno wax walba oon yeeli karno sidii dalka soomaaliyeed mustaqbalka deynka looga deyn lahaa sidii dhaqaalaha adduunyadu ay dunida ku bixiso loo qaybiya annaguna xaq aan u leennahay aan u heli lahayn sidaan u jooji lahayn inaan cid waxnala kugu soo dhiibin sidaan u ahaan lahayn waddan xor ah oo leh lacaguu isagu wax isaga iibsado sidaan ku imaan lahayn in ganacsatada soomaaliyeed ay ku qanacsan tahay dowladda dowladduna ay ganacsatada ku qanacsan tahay sidii dib loogu howlgelin lahay dadka soomaaliyeed oo baagamuudada ah sidii amniga wax looga qaban lahaa sidii aan raashin nagu filan u soo saaran lahayn oo aanan sanad walba ku mashquulin naloo soo gurbado intaas jawaabteeda haddaad doonaysaan idinkama jirka dalka dibaddiisa intaas jawaabteeda idinkay idinku dhex jirtaa intaas jawaabteedu fulinteedii idinkaa laydinka rabaa